أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinku waheynana waxaa ka mid ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen xerada murtadiinta ee duulaadka deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in iskuullo badan oo ku yaala dalkaasi loo xiray cabsidari dhanka amniga ah wulaadda qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa kelimado ka jeediyey munaasabad lagu heshiisiinayey beelo kala dega hiiraan iyo bakool jenaraal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddada ay gurigiisa oo ku yaalla muqdisho dul dhigeen maleeshiyaad hubaysan isagoona ku goodiyey in uu la dagaalami doono munaasabad nabadoon cusub lagu caleema saarayey ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay maamulka islaamiga ah ee degmada buaale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka afghanistan يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen xerada murtadiinta ee duulaadka deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellada dhexe bashiir muxidiin abo ayman ayaa inoo akhrinaya bayaanka ka soo baxay taliska mujaahidiinta bismillaahi raxmaani raxiim bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay weerar cagmarin ah oo lagu qaaday saldhigga cadowga ee xawaadley sagaal iyo tobanka bisha jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna aadan labaatanka bisha disembar sannadka labada kun afar iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxa ay saaka oo jimco ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga cadowga murtadiinta ah ee deegaanka xawaadley wilaayada shabeellada dhexe weerarka oo bilowday salaaddii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ah ee siliibiyiinta ku weheliya dagaalka ashaadala dirirka ah ee ay cadowga doonayaan inay ku tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka bayaanka taliska ka soo baxay oo sii socda ayaa lagu yidhi dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligii si buuxda ula wareegeen saldhiggii ay murtadiinta kaga sugnaayeen deegaanka xawaadley waxaana halkaas cadowga ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay ciidamo gurmad u ahaa cadowga la weeraray dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa kow iyo labaatan isugu jira saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah kuwaas oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsanaa murtadiinta waxayna khaniimaysteen hub iyo saanad ay ka carareen cadowgii jabay waxaa ugu dambeyn bayaanka lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhiliifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee siliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid bashiir dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in iskuulo badan oo ku yaala dalkaasi loo xiray cabsi dari dhanka amniga ah cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa lagu sheegay in albaabada la isugu dhuftay ilaa iyo saddex iyo toban iskuul oo ku yaala ismaamulada bringo west bocot iyo turkana iyadoo sababta lala xiriirinayo arrinkaas ay tahay amni darri baahsan oo soo wajahday deegaanadaas bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ardaydii dugsiyadan dhiganaysay loo wareejiyey xarumo kale oo waxbarasho si ay halkaas oga sii dhammaystaan waxbarashadooda falalka amni darri ee ka jira gudaha dalkaasi kenya oo ay usii dheer tahay howlgallada mujaahidiinta ayaa waxa ay keeneen in ay xirmaan dugsiyadan ardaydii wax ka baranaysa in loo barakiciyo deegaanada kale ee nabdoon halkaas oo ay waxbarashadooda ka dhammaystiranayaan sida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaas ay ku soo sheegtay bayaanka ka soo baxay wasaaraddu waxa ay sheegtay in dowladdu ay lacag dhan boqol milyan oo shilin ay u qondaysay dib u dhiska afar iyo soddon ka mid ah soddon iyo sagaal xarumood oo horey loo xiray dowladda kenya ayaa ciidan fara badan u dirtay goobahaas laga barakacay si dadka deegaanka dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in dib loo furo iskuulaadkii loo xiray amni darrada daraaddeed dowladda kenya ayaa ciidan fara badan u dirtay goobahaas laga barakacay si dadka deegaanka dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in dib loogu furo iskuulaadkii loo xiray amni darrada waddankaas waxa ay sheegtay dowladdu in ilaa iyo hadda ay dib u dhiseen ilaa lix iyo labaatan xarumood oo wax lagu barto oo horay ardaydoodii ay u barakaceen waxaa weli war ka taagan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa dadka ka barakacay deegaanadooda kuwaas oo ka walwalsan in dhibaatadii shalay ku dhacday oo aan meesha laga saarin aynan soo noqon karin tan iyo markii dowladda kaafiradda ah ee kenya dagaal dibadeed ee gashay waxaa faraha ka baxay ammaanka waddankaas kadib markii mujaahidiinta ay naafeeyeen ciidamadii k d f ta ee isku soo maqiiqay jaxiimada ka holceysa waddankeena muslimkaah ee soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhacay xukuumaddaas markii ay taagdarowday in waddankeeda ay ka abuurmaan amni xumo baahsan oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo goobaha waxbarasho ee waddankaasi kenya mahadsaned rabbaani wulaadda qaar ka mid ah wilaayaadkii islaamiga ayaa kelimado ka jeediyey munaasabad lagu heshiisiinayey beelo kala dega wilaayaadka hiiraan iyo bokool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waa qaybtii labaad kalimaadkii laga jeediyey munaasabad dhowaan ka dhacday degmada tiyuglow ee xarunta wilaayada bokool taasoo lagu soo gebagabaynayey kulan ay barbar socotay dowri sharci ah laguna heshiisiinayey beelaha laba ceelqode iyo gaaljacel kuwaasoo ka dhexeeyey muran dhuleed oo sababay gacanka hadal mas-uuliyiintii iyo martisharafkii kalimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa wilaadda wilaayaadka bokool iyo hiiraan waxayna madasha ka jeediyeen dardaaran oo kala duwan ikhyaaray qodobka labaad oon baraarujinaya waxaa weeye waxbaa lagu ballamay heshiiskii waa la akhriyey si qurux badan baa loo akhriyey isagoo kala dhigdhigan baa la sheegay adinkaa qortay adinkaa ku heshiiyey adinkaa si walba u fiirshay wixii aad ku ballanteen waxay rabaan tanfiid fulin baa ku ballannay qofba qadar baa ugu aadan wilaayaadka islaamiga qadar baa ku aadan beelaha kala duwan qolaba qadar baa ku aadan waxa aan ku heshiinay fulintooda ayaa naftayda tiinaba u dardaarmaya akhlaaqda wanaagsan iyo karamka iyo dadnimada waxaa ka mid ah ballanfulinta dadnimada waxaa ka mid ah qofkaanu waa nin micno leh waxaa ka mid ah waa ballanfuliye ballamadii aan galnay aan fulinno waxyaabaha kale oo aan rabo in aan idhaahdo waxaa weeye waxaan hadda isugu nimid keliya waxay ahayd dhibkaa ka dhexdhacay dadka walaalaha ah deris bayna ahaanayaan maanta ka dambo waxaan rabnaa xidhiirka dadka dhaqanka ah hoggaanka ah oo beelaha odayaasha u ah xidhiirkooda inuu noqdo joogto wakiilla inaysan idinkaga noqonin sheekh cismaan iyo guuleed xidhiirka iyo isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta dhexdiinna ah fadhiga aan joogna waa inay ka bilaabata waana iskula xisaabtami doonnaa allah hadduu idno subxaana wa tacaala waxaana rajaynaynaa sida horey baan ugu ballannay hadda fadhigan keliya ma ahee niqaashaad badan baan galnay tawjiihaad badan baan galnay wax tusaalayn badan baan isa soo marnay waad og tihiinoo waxbaan hoos gacanta isula gelinay waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya ninkay xaggiisa ka baxda maxaa la dhahaa waa bakayla galeen miyay ahayd maanta ka dambow ninkay xaggiisa ka baxda waa bakayla galeen waxaan rabnaa in xidhiirka dhaqanka uu joogto noqdo oo xaggiinna aysan waxba naga soo gelin akhiiran ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligan han hagaajiyo ilaahu qalbiyadanna waxaad ka og tahay waxaan annaga ka ogeyn labadaa beeloodoo walaalaha oo meesha fadhida iyo si guud beelaha muslimiinta ah oo aan u taagannahay islaaxintooda iyo wanaajidoonna qalbiyadiinna allah isu dumo ilaahay qalbiyadeena ha isu dumo ilaahay ha ina wada walaaleeyo waxa aad gaarteen oo culaysyadaha oo hadda xamaalaadka hola qaadayna qolo walba wixii ku aaday ilaahay ha u fududeeyo subxaanahu wa tacaala waxyaabaha keenay mushkilada waxaan inay soo noqnoqdaan hebel baa inta fadhiista hebel baa meeshaan ushoo ku gooy iyadoo raayada islaamka lagu dhex nool yahay oo mujaahidiintii la heli karo aan la weynayn afar iyo labaad saa wilaayaadka ay taagan yihiin in ma aragtay dhamma- barnaamijkaas uu dhammaan waayo maxaa sabab u ah dan baa nagaan galna waay waa uquubo oo min allahi inooga timi oo ay tahay uquubadaas maanta waxaa la rabay sida odayaasha in badan ay sheegeen gobolka bokool caasimadiisa magaalo madaxdiisa xudur waay gaalaa haysata qabiil laga celcelinaayo barjoog lehe ma jira oo gaaladaasaan aan soo kicina dhahay xabad ku soo riday saas oo kale dhinacaan gobolka hiiraan caasimadiisa waxa waaye beled weyn waay in laga celcelinayo miyaa jirta hadda arsugu bal waa laydin habeynaa waqtiyaa laydin fiirina amiiraa laydin raadinaa bal sugu la dhahay miyaa jirta ma jirto fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum soo maha waa naftirkeedayn haysataa markii aan jeedsanay aan leexanay ee jihaadkii aan ka jeedsanay juhdi waa jiraa markaan saas leeyahay jihaadka idinkaa wadee laakiin waxaan magac qabiil lagu kicinayo qabiil oo maanta intuu isku soo xirmay ugaaskiis horkacayo oo maanta furmaha galaya waa yaryahay naadir waa jazaakum allahu khayran qodobkaa isagaa marka waa dembi annaga aan samayno ee ilaahay aan ugu toobad keenno midda kale insha allahu tacaala aan dhihi lahaa odayaashu nuqabada ah ee labada wilaayo oo labada beelood ee walaalaha oo deriska ah waxaan rabnaa kaalintiin iyo doorkiin inaad qaadataan waa istiqaaniin derisaad tihiin qof kastoo in soo istaaga wuxuu dhahay abti aysanaan nahay soddi iseedaan nahay derisaan nahay walaalahaan nahay soo soomaa waa la siiqaana marka ilaahay ha idin barakeeye muslimiinta yaan la mashquulinin dagaalaa lagu jiraa xarakada maaragtay maanta culeesa saaran gaal caddaan iyo madoow ayaan soo weeraray ir iyo dhul ayaana lagu soo weeraray dalkeena maaragtay beylax ah oo boob ah oo gaalo maaragtay loo jeebka loogu shubay hantidii dhaqaalihii dhulkii wixii dhan muguurtidii marka annaga haddii marka dadkii barnaamijka isagaa u taagnaay aan mashquulino wax aan naf lahayn idinka aad ku filintihiin aad nagu mashquulisaan walaalayaalow arrintaas waana dhibaysaa ilaahay aan uga baqno iyagoo ka duulaya waajibaadka ka saaran islaaxinta beelaha muslimiinta dhexdooda ayaa wilaayaadka bokool iyo hiiraan iyo guddi heer xaraku ah waxay ku guuleysteen xalinta madmadow ka dhexeeyey beelaha diriska ah ee laba ceelqode iyo gaaljecel kadib kulan ay gogashiisu fidasay wilaayada bokool oo ka dhacay degmada tiyeglow mahadsanid cabdiqani jenaraal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay gurigiisa oo ku yaala muqdisho dul dhigeen maleeshiyaad hubaysan isagoona ku goodiyey inuu la dagaalami doono casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya jenaraal murtad koronta oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka ridada oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya gurigiisa lasoo duldhigay ciidamo si ay oola wareegaan gurigaasi waxa uu sheegay in isagoo dalka ka maqan maxkamadda gobolka banaadir loo gudbiyey dacwo dhuleed gurigiisa ka dhan ah maxkamadda ayaa soo saartay amar isaga guriga looga wareejinayo milkiil ahaana loogala wareegayo sidoo kale waxa uu ku eedeeyey xubno ka tirsan murtadiinta in arrintan ay ku lug leeyihiin oo ay ka dambeeyeen isagoona intaasi raaciyay inuu xoog iskaga qaadi doono ciidamada gurigiisa lasoo duldhigay waxaa dhacday in eh, mataqaanaa hadda dadka markii la gaaray niman waxaa jira eemahan dambe loo bixiyey mataqaanaa eh, taajiriinta oo dowladdan dhisatay camal ah oo ganacsadaa ayaa bashir riixay iyo inuu isaga lacag qaatay ninka eh, maxkamadda jooga ma aqaanine xukunaa la isa galay dacwaday geysatay dacwadii intaa la igu yimid aniga waradaa la ii keenay warradii markii la ii keenay waa baxay safar aan ahaa lix berri dacwada waa ka dhiman tahay waxaan tegey maxkamaddii waxaan u tegey guddoomiye maxkamadda codsigaan u qortay arjigaan u qortay waxaan eliniya safaran ahay caafimaadaan u socdaa sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaya muddo laba bilood dib laigu dhiga maxkamaddan maalin hebelaa maxkamad leenay jaajkaana ku qoran saana ku qoran dacwadaan jirtay wuxuu yidhi iska bax gadaal iga saxee warraddii aan haystay waa iska baxay isla bishii gudaheeda anoo maqan ee waxaa la ii sheegay xukun inuu dhacayba markaan imid waxaa la ii keenay waqti fulin ah xataa dacwadu maan arag aniga dacwadu meelay ka dhacday iyo waxay ka dhacday ma arag midda kale qofka duu maqan yahay xataa waxaa fiican in la baafiyo wa- sha- sharciyan waa la baafiyaa sharciyan mataqaana qofka guriga tii hore sidoo dhiigu kara kala liigu keeni karaa ciidana guriga jooga waa loo dhiibi karaa haddaan maqanahay warradda markaas waa ogaan lahaa ballan maxkamad haddaan leeh wax ballan maxkamad idoo la ii dhigin waxna aan la samayn ayuu waxay yidhaahdeen xukunkii waa dhacay waana loo xukumay kadib anigoo maqanaa guriga la yimid guriga la yimid waxaa la yidhi xukunkii waa la fuliyey waa lagu kala baxay ciidana lasoo dul dhigay wax dhiboo kale kale taageermaana gabadha isu qabiilna isku haysanna dacwadeena waxaa gala odayaasha qabiilka halkaasayna wax maraayeen maxkamaddana waxay ku dhammaysay inaan racfaan qaadanin lana xukumo maxkamaddii wix anoo maqan la iima yeerin aniga waxaan ka tarsaday wadaadda gaashaandhiga inta warqad la geeya lama dhihin ninkaasa maxkamad laga rabaa oo soddon cashaa ku yimaado iyo waxa ku yimaado lama baafinin oo baafin ma dhicin marka ma garan kara wuxuu u leeyahay guddoomiye maxkamadda inta meesha yimaado nin markaa nin maxkamadda imaan waaye ee janan sheeganaya laguli janan sheeganaya aniga janan ma sheeganayo janan waan ahay weligan wax ma dhicin waxaa xumaan ahba ninka noocaas inuu maxkamadan oo afar milyan oo qof oo muqdisho ku nool inuu xukumaa waa qalad ah oo maxkamad u ahaadaa qalad ah ninka dhahaya guddoomiye degmo dhulkuu xaqaa ee mataqaanaa maaragtay shaqo kuma laha shaqa dowlad shaqo kuma laha dhahaya waa wax kale oo waxaa waaye aan- aan shaqadiis aan garana waaye ninkan yarkaan aad dhahaya general scheme dhahaya booliiska loo dhiibay labadaba waa niman dhallinyara oo xeras ka ah meesha la keeno waxay ka ogyihiin marka shaqadaas waxaan lagu wacan dowladda lagu dhibto waxaas aan nooga daran wax walba in loogu dhiibto ee waxaa nooga daran sababtaa ja- darajo dhaxal lagu hela ayuu wataa ninkan hadda booliiska haysta kursiga waa dhaxal yar baa ka dhintay waa loogu waa loo dhib un wax dhan waa dhaxal waay aniga garaday garadaan soo qaatay oo jararkiyo soo mara waay ganacsadaas ku jira meeshana waa la yaqaanaa waa nimanka hadda dhoolka dadka ka booba oo ganacsadayaal ah moral kulen inta ayaa gabadha riixa bushgaraynaya wax sharcina ma ay wato oo hore arrintaan loo galay waxaa kaloo jira ninkan hadda laguu sheegaya guddoomiya maxkamadda uu leeyahay maadaama markaan qabanayna califool dheeru deganaa waa nin meeshaas ku- kutubtiisa ka raacanaya waay marka in meesha la gaarsiiyaaba qalad ahaydba saacaddan wixii ka bilowday ciidanka dul saaran in laga dul qaado haddaan laga dul qaadinna wixii ka yimaado waxaa iska leh dadka meesha ciidankaa keenay khilaafaadka iyo iskudhacyada ka dhexdhaca murtadiinta ayaa caadi ka noqday gudaha murtadiinta iyaduna dhowr jeer dagaalo dhex maray iskaga dilan saraakiil iyo askar mahadsaned casaam munaasabad nabadoon cusub lagu caleema saarayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi eno haya
munaasabadan oo ay berber socotay dowro sharci ah waxaa loo qabtay odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha jufada uunle oo ka mida beelweynta hubeer ee degta wilaayada islaamiga ee baay muddo isbuuc ah oo dowrada ay socotay kadib jufada uunle ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku haga shareecada islaamka iyagoona beddeshay nabadoonkii hore oo in muddo ah beesha soo hogaaminayay munaasabadan waxay ka dhacday deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan odayaal nabadoonno salaadiin iyo waxgarad kala duwan oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga dadka horta maysinka booriyay aragtay cilmo faaiis aragtay lamaan bir isinta roogtan cilmes horma aragna ma aragne walbadanoo siinku daaxinay ma aragna misiin feedingne kashful cuyungaa siinka dheedin oo isiin feedimin geeka laankii wala sameeyo umudi haddii geeka roobayla isiinla roogti oo dooradaan ku qeyb qaadan iyo isin geeka sii cilmi badan halaali haaran ka sowshan siinka hor jartaan waan inta leelta roogtan haaniyaro toddobaadii beri may ka faa'iideeni wal ilahay ka sukor dhowr sano ka moodasaan inay la siyaasiyo cilmigan kutubadaan lasiin akri xujuw alqur'aanu xujatun laka oo calaykaw haddii cilmigan ka camal falo waaytaan isiisin saarinya cilmigan halka camal faloy hal siyaasidoy dhallinyarada odayaalka wal hal bardoy nabadoonkii hore ee jifada uunle oo muddo soo hogaaminayay jifadan ayaa dhankiisa tilmaamay inuu si weyn ugu faraxsan yahay nabadoonkan cusub ee jifada ay dooratay isagoona tilmaamay inuu la shaqayn doono nabadoonka cusub dhankii walaalkahay ilaahay nin doori unuuna may ka garab surugnaa hoog i xiile yo ka garab surugna akhyaaray saasaa gadugtaanaadoy sida walaalka in sheegayo walay nin qoyti maxaafadadii degmada nin qoyti ilaahay kheer shuhoy badi saati hagaadan ajari hasanaada ilaahay ku sii dambishoy dambaaladkaana ilaahay dhaafo haddanuun intaasa ka gaabsadaan walaalkaynu may kalanaa ini hagga ilaahay kaynla fududaay ununa saasaa kay garab surugna bilaahi tawfiiq qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ee iyagana ka kala tegay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoonkan cusub ee ay dooratay jifada uunle ee beelweynta hubeer iyagoona tilmaamay inay la shaqaynayaan jazaakum allahu khayran mayse goone een inka faraxsangna waana handhowaayane farxaddana inla qiibsadaane waana amboogaadiyaane walaalihii reer uunla oo runtii mas-uulsho hadduuna dhiigani magaashay oo ah isgoowe waa mas-uul isgoowe maday oo hata una dhiigani runtii eed iyo eed iyo handhowaayana waana farxaddeeda ana runtii la qiibsadaan walaalihii reer uunla oo ninka weeran jalsadaas ama fadhigaas ama xafladaas oo qaaliga ah runtii jazaakumullahu khayran nabadoon hadhowaaw maydharaa isu deegaankii kaaba roogte beelitaadhati beelitawaka doorati ewlaaskaska saarati adoo an doorane aniska sharaxne hal awaalo aal oo wali adan arn yaalikin waali ilaahayna ini iskiin kaalmaya waa nabaga sheegay calayhi salaatu wasalaam lankisaas oo kale laka doorado hadhowaa unun ya kalenanu qabadii islaamiga iyo wilaayada islaamiga baay haddii unaane mayl arraa isu gacan ma furun waa kii dhowaa ani galba furun qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka dowrada ka faa'iidaystay ayaa dhanka kale soo bandhigay qaybo ka mid a kitaabadii ay dowrada ku qaateen iyagoona ka codsaday wilaayada inay u soo celceliso dowraadka noocan oo kale ah doori inta ninka akhriyahay kitaab alwalaa walbaraa wal ninka akhri kitaab kale wal ninka akhri duriisu muhiima wal ninka akhri maybwa ee kitaab kale mayna ninka akhri ahin liisal qariib liisal qariibu kitaabe wal ninka akhri oo ku hadalaaw adduunyada iyo laku uursadaa of walba lankii macnaaja iyo walaaja iyo liin sheega adduunyuba in iska kalafaan adduunyan hordhaanba wal badan haninka shay mataawun qaliilun ilaa caabiriin sabiilii wal badan kale adduunya inii walba n hayna iyaa hordhaanban hanin sheegay ilaahay diin sheena haninka sheegay haddana way nin sheegayhin may la raay inin wala badan ku fahagni ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن الغريب له حمل لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن ugu dambeyn munaasabadda ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah iyadoona nabadoonka lagu caanashabay islamarkaana lagu doortay goobta waxaana loo dardaarmay nabadoonka inuu jifada ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned abu xasaan maamulkii islaamiga ah ee degmada bo-ale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi noo haya maamulka islaamiga ah ee degmada bo-aale ayaa sii wada dowraadka uu u qabanayo xaafadaha magaalada taas oo ay ka soo qaybgalayaan dadka aan inta badan helin dowraadka diiniga ah ee bulshada qeybaheeda kala duwan loo qabto markan dowro socotay muddo shan maalmood ah waxaa loo soo xiray ragga iyo dumarka xaafadda baqhdaad ee degmada bu'aale waxaana dowradani lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ugu horeeyaan waxyaabaha buriye islaamnimada salaada iyo dahaaradeeda iyo duruus kaleh oo mid kasta muhiim u ah qofka muslimka ah ugu horeyn munaasabadii gabagabada u ahayd dowradan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaana halkaas kelimad tawciyo guud ah ka jeediyey mid ka mid ah ducaadda deegaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u soo sheegtay rasuul ilaahayow ninkan asagii islaantiisa waan ka nabadgeli waay asagii carruurtiisa waan ka nabadgeli waay rasuul ilaahayow waxaan same markaasuu nabigu muxuu ku yidhi alaabta soo daldal eh waddada ku soo daadi laamiga keen guriga alaabta soo daada soo qaad dadka markay ku weydiiyaan waxaad u sheegtaa in aad ka soo carartay ninkaa aad ka soo carartood ka nabadgeli waysay sidii buu yeelay alaabtii buu soo daldalay markaasuu laamigii ku soo daadiyey dadkii baa weydiinay maxaad u soo guurtay markaasuu leeyahay heblaayi iyo hebel oo daris ila ah yaad ilmahooda ka soo guuray islaamtii baan ka soo guuray markaasay dadkii waxay leeyihiin nacalad ha kugu dhacdo intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii ku guulaystay ka qayb qaadashada dowradaasi loo soo xiray xaafadda baqhdaad ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus gaar ahaan xaafadda baqhdaad waxaa meeshaan ku qaadanay dowro aad iyo aad u qiimo badan waxay noo socotay shan maalmood maalinkii sanaada haddaan u fadhina waa gabagabada dowrada waxaan ku soo qaadanay waxyaabo badan sida weysada iyo salaada iyo dahaarada waxaa kaloo ka mid ah nawaaqidul islaam oo aan ku soo qaadanay dowradaasi waxay noo socotay muddo shan maalmood ah anigoo magacayga umu xabsa kana socda degmada bu'aale gaar ahaan muxaafadada baqhdaad waxaan soo qaadanay dowro noo socotay muddo afar maalin waxaan ku qaadan waxaa ka mid ah makaanatul mar'ati fi lislaam tan labaad alwalaa walbaraan tan saddexaad tacallum alcilmi wafadlo afaraad aljihaad fii sabiiliillah tan shanaad الحجاب لحاد التوبة والاستغفار تضبع حقوق الزوجين ما هو الإسلام؟
هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالدعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام؟
خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما هو الإيمان؟
هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص يزيد بالداعة وينقص بالمعصية dowradan loo soo xiray xaafadda baqhdaad ayaa ku soo aadaysaa iyadoo sidan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu dowraad diini ah u soo xiray bulshada ku dhaqan xaafadaha halgan iyo dalxiiska waxaana mid kasta oo dowraadkaasi ka mid ah lagu soo gebagabeeyey munaasabad ay si aad ah uga soo shaqeeyeen haweenka xaafadda dowrada loo soo xirayey mahadsaned bukhaari shil gaari oo sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka afghanistan nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi enoo haya waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan konton qof kadib markii laba shil ay ka dhaceen abartamaha dalka afghanistan shilalka ayaa laga soo tibiyey waddo weyn oo ku taalo gobolka khasni gaar ahaan inta u dhexaysa caasimadda afghanistan ee kabul iyo magaalada koonfureed ee kandahaar ee caasimadda labaad waxaa sida tan barta rasmiga ah ee twitterka ku sheegay madaxa warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolkaasi xamiidullah nisar shilka koowaad ayaa u dhexeeyey bas rakaab siday oo ay isku dhaceen booyad shidaal oo maraysay meel u dhow tuulada shahbaas ee bartamaha gobolka khasni sida laga soo xigtay madaxa warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolkaasi shilka labaad ayaa u dhexeeyey bas iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada oo ka yimid dhanka bari ee degmada andar afhayeenka xafiiska gudoomiyaha gobolka khasni oo lagu magacaabo xafiis cumar ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada ee ka dhalatay shilkaasi hase ahaatee afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan sheekh tabiyullaahi mujaahid ayaa dhimashada ku sheegay konton iyo laba ruux waxa uu intaasi ku daray inay dhaawacmeen in ka badan lixdan iyo shan qof oo dheeraad ah waddanka afghanistan ayaa ka mid ah waddamada shilalka ugu yaray ka dhacaan balse marmar ayaa sida tan loo soo tebayaa shilal caynkan oo kale ah haddii markii hore dalka afghanistan laga soo tebin jiray sababaha dhimashada ay ku timaado oo ahaa dagaal culus oo jihaad ah oo mujaahidiinta waddankaasi ay kula jireen maraykankii culufadiisa oo dullaanka silibiga ku soo qaaday maanta waxyaabaha sababa dhimashada waddankaasi ka dhacda waxaa ka mid ah shilalka iyo dhulgariirada maadaama waddanku uu noqday waddan ay xoreysteen mujaahidiintu islamarkaana lagu maamulo shareecada islaamka
mahadsaned abusheyba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh